بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أن كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waa casharka boqol iyo afar iyo toban waxaanu ku sharaxaynaa su-aasha sagaashan iyo kow qaala sheikhu raximahu llahu tacaala su-aasha sagaashan iyo kow waxa uu yiri maa daliilu calaa ikhtilaafi sharaacicihim fi lfuru- fi furuuciha fi lfuruuci walxalaali walxaraam maxaa u daliila eh, inay nebiyada iyo ambiyadii rusushii alambiyaa warusul inay kala duwanayd sharaa'icdoodu waxyaalaha dadka lagu waajibinayo oo cibaadaadka waxyaalaha ay samaynayaan inay kala duwanayd maxaa u daliila waa inagii soo tilmaanay oo nidhi su-aashan su-aashii kale oo kasii horreysay tii sagaashanaad waxaynu kaga hadalnay asludiin adiladiisii buna siiyey tii ka horreysay buu marka kaga soo hadlay uu yidhi hal ittafaqa dacwatu rusul kabacdina wuxuu caddeeyey inay towxiidkana ka itifaaqday sharaa'icda iyo axkaamtana lagu kala duwanaa marka su-aashii hadda hore oo sagaashan wuxuu kaga hadlay daliilka ina tusaya dacwadoodu inay waaxid ahayd xagga towxiidka iyo caqiidada inay addacwatu ila towxiid ay ahayd marka su-aashan wuxuu inagu barayaa inay kala duwanayd waxa weeye sharaa'icdu marka marka maxaa u daliila sharaa'icdii inay kala duwanayd jawaabta waxa uu yidhi qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi subxaana wa tacaala macnaha qowlkaana u daliila allah uu yidhi aayaddan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja walow shaaa allahu lajacalakum ummatan waaxidatan walakin liyabluwakum fima aataakum fastabiqu lkhayraat aayadahaas waa fi suurati waxa weeye maa'ida markuu allah ka soo sheekeeyey towraad in nabiyullaahi muusa la siiyey injiil ciisa la siiyey nebi maxamed la amray inuu qur-aanka ku xukumo arrimahaas oo dhan ayaa allah wuxuu yidhi likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ummad kasta oo idinka mid ah nebi kasta oo loo soo diray waxaa la siiyey shircatan shareeca wa minhaajan iyo manhaj maxaa laga wadaa marka qaala cabdullaahi bni cabbaas waxa uu yidhi radia allaahu canhu shircatan wa minhaajan ay sunnatan wa sabiila shirca waxaa laga wadaa sunnaha markaa loo jideeyey dadkaas xilligaa jooga wixii axkaam ah oo loo jideeyo loo sunneeyey inay sameeyaan innaguba hadda waa innagaa odhanayna waxaa nebigaa noo sunneeyey waxaa waa sunnihii nebiga saa nebigaa cibaadadaa noo jideeyey marka sunnatan waa shariicadii waay oo nebi walba shareecadii uu u jidaynayey ummaddiisa ayaa sunna la yidhaahdaa shariica shircatan waa taa weey wuxuu yidhi cabdullahi bin cas marka sunnatan ay shariicadii waa sunna wa minhaajan ay sabiilan waaxidan manhajan waaxidan oo kulminaya rusushii oo dhan marka taas weeye axkaamtii ayaa lagu kala duwan yahay laakiin xagga manhajka iyo caqiidadii waa waaxid weeye Mm. qowlka marka cabdullaahi ibni cabbaas uu ku fasiray ayuu shiikhu wuxuu soo guuriyey a'immadii ku raacday wa mithluhu buu yidhi qaala mujaahid wa mujaahid ibni jabr waxa weye waa ardayga cabdullaahi ibni cabbaas wa cikrima mawla ibni cabbaas waa mufasir waa waa cabdullaahi ibni cabbaas ayaa xoreeyey waa cikrima la yidhaahdaa ee, barbar buu ahaa halkaasuu ka yimid والحسن البصري وإمامكي حسن البصري تابعي جاها وحا كلو كرا عيبو يري قتاتة قتاتة من الدعامة السدوسي ومفسر يسونا وأرضدي معروف كايد وعبد الله بن ع- عبد الله بن مسعود وي والضحاك أيا يسجنا كرا عي وسيدا كفسري والسدي إمام السدي بقى كفسري وحا وي- وحا كلو كفسري ee, waa abu isxaaq asabiici ayaa ku fasiray a'imatu tafsiir wey waa ahlu tafsiirka a'immadoodii oo ardadii saxaabada ayaa ku wada raacday cabdullaahi ibni cabbaas in la yidhaahdo shircatan wa minhaajan ay sunnatan wa sabiila taas wey waxa uu yidhi markaa oo haddana uu delishay shiikhu xadiid waxa uu yidhi eh, eh, shiikhu wa fi saxiixi albukhaariy saxiixi albukhaari muslimna waa wariye waa min xadiidi abi hurayra saxiixi albukhaari waxaa ku sugan buu yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam naxnu macaashara alambiyaa ikhwatun licallaat diinunaa waaxid haddaan nahay kulankii ambiyada alambiyaa waarusul waxaanu nahay waxa weeye la mid nahay aabbe caruurtiisu ay walaala yihiin laakiin hooyooyinkood kala duwan yihiin ikhwatun callaat waxaa la yidhaahdaa markii odagu xaasas badan leeyahay oo ay awlaad u wada dhaleen ilmihii walaalo weeye laakiin waa kala bah laakiin aabbihii bay walaal ka wada yihiin hooyooyinkuna waa kala duwan yihiin imaam albukhaari iyo muslim baa xadiidka warinaya min xadiidi abi hurayra lafdigu wuxuu ahaa bukhaari iyo ku wariyeen ana awla annaasi biciisa bni maryam aniga ayaa dadkoo dhan ka xiga nabiyullaahi ciisa markaasuu wuxuu yidhi naxnu macaashir alambiyaa waxa weeye ikhwatun licallaat waxaan nahay ikhwatun licallaat diinunaa waaxid waxa weye ummahaatum shataa waxaa kala duwan waxa weeye hooyooyinkii laakiin diinteedu waa waaxid nin walba zamankuu doono ha dhasho hooyadii doonta ha dhasho waxaana kulminaya waa diin iyo caqiido towxiid baana kulminaya sidaas awlaaddaa kala duwan oo hooyooyinka gaarkaa kala dhaleen aabba u wada kulmiyo ayaa diintu noo kulmisaan walaala ku nahay marka walaalo waxaan nahay fi diini xagga diintii ayaan walaalo ka nahay hooyooyinkeen baa kala duwan lafdi kale waxau ahaa anaa awlaa bibni maryam nabiyullaahi ciisa anaa cid walba ka xiga oo kuwii hore iyo kuwa dambaba anaa ka xiga waayo sababtu maxay tahay waa la weydiiyey wuxuu yidhi alambiyaa ikhwatun licallaah laysa baynanaa nabiyun aniga iyo nebi ciise nebi nooma dhexeeya annagaa isku xigne sida labada ilmood oo isku xiga oo kale baan nahay buu yidhi idan marka xadiidkaas wuxuu ku tilmaamayaa inay diintooda waaxid ahayd wuxuu yidhi imaamu nawowi markuu xadiidkaas sharaxayo ikhwatun licallaat bifatxi alcayn waxaa la yidhaahdaa waa aabbe awlaad badan dhalay oo markaa ay awlaaddii kala hooyo yihiin oo bahabaa laba bahood saddex bahood afar bahood ay kala yihiin ilmihii walaalo weeye laakiin waa aabbihii bay walaalo ka wada yihiin hooyooyinkiina waa kala duwan yihiin oo waa bahbah amaa kuwa iskooyo isku aabba ah waxaa la yidhaahdaa awlaadu acyaan oo aabbihii iyo hooyadii bay wadaagaan waa isku bah weeye baa la yidhaahdaa waxa uu yidhi wa qaala ljumhuur jumhuur ulculamaa waxay yidhahdeen waa tacliiq imaamu nawowi waa tacliiq waay waxa uu yidhi imaam nawowi qaala jumhuur ulculamaa macnuhu waxaa weeye oo jumhuurtu waxay ku tageen macnaha xadiidku inuu yahay ay aslu diini waaxid ay towxiid baanu dadka ugu yeeraynaa sharaa'icduna waa kala duwan tahay oo axkaamta fi lxalaali waalxaraam waa kala duwan tahay laakiin aslulcibaada oo tawxiidka ah waa diinun waaxid waayo wannaga hadda soo marnay nebi kasta inuu lahaa yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayru marka kulligood dacwatu tawxiid waxa weye waaxid bay ahayd manhajkaasay wada mareen laakiin qolo waxbaa loo sunneeyey oo allaah u xalaaleeyey qolo waxbaa laga xarimay dariiqadaas waa lagu kala duwanaa sharaa'icdu waa axkaamta iyo furuucda iyo waxyaalaha waajibaadka waxa la xalaalaynayo waxa loo sunaynayo waxaas ayaa la yidhaahdaa sharaa'ic shariica waa ku dhaqanka diinta lagu dhaqmayo iyo qaabka loogu dhaqmayo laakiin aslu tawxiid waa la wadaagaa min aadam calayhi salaam ilaa nebi maxamed ilaa qiyaami saaca dadku ama waa mu'min ilaahay rumaysan oo laa ilaaha ila allah leh ama waa kaafir ilaahay diiday labadaasaa loo kala baxay matnigaan usoo noqona shiikhu wuxuu yidhi raximah allahu tacaala xadiidka markuu keenay yacni wuxuu u jeedaa buu yidhi markuu yidhi xadiidka fi saxiixi albukhaari naxnu macaashir alambiyaa ikhwatu licallaad diinuna waaxid ayuu yidhi yacni wuxuu u jeedaa aslu tawxiid ayaanu ka midaysannahay oo waxa weeye ilaahay rusushii oo dhan diintii uu la soo diray waa xagga caqiidada aslu tawxiid waa la wadaagaa marka diin kasta oo ilaahay rasuul uula soo dhiibayba iyo wadamanahu likulli kitaabin kitaab kasta oo allah ansalahu soo dejiyey waxa weeye waa xagga tawxiidka iyo caqiidada waa waaxid ma kala saarna amaa sharaa'icda fi lxalaali waalxaraam waa la iskala duwan yahay oo waxaa dhici karta qoladaa wax loo xalaaleeyey qoladaa kale in laga xarimo maxaasaa loo sameeyey liyabluwakum ayukum axsanu camala oo hadda aayaddan aynu soo qaadnay oo ahayd likulli shircati waminhaaja likullin jacalnaa minkum shircata waminhaaja allah wuxuu ka dambaysiiyey walow shaaa allahu lajacalakum ummatan waaxida walaakin liyabluwakum fiima aataakum fastabiqu lkhayraat idan waa imtixaan qolo walba waxbaa lagu imtixaamaya waa ikhtibaar qolo walba ilaahay baa garanaya maslaxadooda iyo wixii ay ka bixi karaan laakiin sida kale xagga caqiidada waa kelimatu tawxiid weligeed waa laa ilaaha ila allah qof walba waxaa la rabaa inuu yidhahdo laa ilaaha ila allah zamankaa uu joogay rasuulkii loo soo dirana uu rumeeyo marka innaga maanta waxaa laynaga rabaa laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah taasaa waajib inagu ah haddii qofku ka leexdana waa uu ku dhumayaa marka taasna waa waadix calaa kulli xaal marka su-aalahan saddexdaa oo shiikhu isku xijiyeyba su-aashii horebay ka farcamaan oo ahayd hal ittafaqa dacwatu rusul halkaas ayay uu laba u kala qaaday oo uu yidhi asalka tawxiidkana waa wadaagaan sharaa'icdina waa ku kala duwan yihiin taa unbuu labadaana ka dhaliyey oo midna asalka adiladeedii midna sharaa'icda uu inoo tilmaamay marka wallahu aclam